halkii waxa weeye muddo badan arrin laga soo shaqaynahayay oo galmudug in maamul ugu dhismaa ayaa maanta la yegleelay waxaan rajaynaynaa midkii galmudug ku barwaaqoobi laheed in ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa galmudug muddo badan oo bilooyin ah unbay yacni u tabaabushayshanaysay oo ay doonaysay maamul in u istaago marka kii ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajeynana doorasho fiican ayaana ka dhacday wayahay oo xildhibaano yacni la yegleelay oo la doortay markii la doortay kabacdina iyakuna ay doorteen guddoonkii ay doorteen guddoonkii iyo xildhibaanadii iyo wada jiraana ay doorteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii marka waxaan leeyahay dhammaantood kuwii samata bixiya galmudug allaha ka dhigaan leena sheekh shaakir waxaa jirtay in dib heshiisiin iyo maamul udhisida galmudug muddo ay dowladda federaalga ee soomaaliya ka waday dhuusamareeb waxaa jirtay in aad dowladda kula heshiiseen marka la dhisayo soddon xildhibaan markii hore siaad tiraadeen dabadeedna labaatan xildhibaan ugu dambeyn laysku raacay hadda si lama filaana ayaad mar kale adigoo shaaca looga qaaday in lagu doortay madaxweynaha galmudug iyadoo dhinacii kale baarlamaanka galmudug ay dhinaca kale fadhiyaan oo ay ka doodayaan arrintan sidii laga yeeli lahaa iyo doorashooyinka habka loo qaban lahaa marka arrintani ma loo arki karaa inaad dowladda cadaadis ku saaraysaan si tanaasul kale oo dheeraada idinku samayso maya looma arki karo waxaa loo arki karaa midnimo galmudug raadinteeda ayaa loo arki karaa iyo isu keenidii isifaalihii wax la isugu imaan lahaa ayaa loo arki karaa dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya oo dhan ay ka dhaxaysaa inayna taageerto korjoogta la noqotona weygeeda weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayadana waa ka sugaynaa laakiin baarlamaankii galmudug waa kala qaybsan yahayo galmudugna intii intii ay u tartay galmudugna waa uga hambalyaynaynaa meeshaan ay hadda keentana annakaa doonayna inaan kasii anba qaadno is-aashi walaalnimo annakoo yani qaadanayna dhammaanteen bulshada reer galmudug reer dowladuna ay nagu gacan siinaydo ay ka talinta galmudug marka taas way midaan u taaganahay xagaldaacin maahan wixii socday waxa way horu socod weyn sidee bay midnimo ku keeni karaysa haddii baarlamaankii uu kala qaybsan yahay oo dhinaca kale ay ka socoto dood la xiriirta qaabka doorashada ay ku dhici doonto adinkuna aad madaxweyne meeshan uga dhawaaqdeen miyaanay arrintu caqabad kale ku noqon karaynin dadaalkii loogu jiray galmudug oo midaysan oo maamul wanaagsan halkaasi uu ka soo baxo sida aada sheegtaba galmudug midaysan weeye waxa aan ku dadaalaynay oo aan dadka isugu keenay haddii ay tahay bulshada qaybaheedii kala gedisnaa annagoo la kaashanayna dowladda federaalka soomaaliya marka galmudugtii midaysneed ambaqaadideedii unugteedii laga ambaqaadi lahay uunbaa la aas-aasay waxaan rajaynaynaa inta kaleeto oo wax tirsanaysana inay isugu timaado oo mid walba laga tala siiyo oo tala wadaag iyo tigaad wadaagba la wada noqdo galmudugna sidaas lagu hormariyo taasaan rajaynaynaa waxaana rajaynaynaa inay si deg dega arrintaasi ay u xalisanto ayaan rajeynayna waa u sacyineynaa dad badana waxay aaminsan yihiin in nidaamka siduu u socdo maadaama ad aragteen aad fahanteen inaydan ka soo bixi doonin doorashada halka lagu qabanayo tanna aad soo horumariseen sidaa daraaddeedna aad adiga madaxweyne laguu doortay arrintaa doodaasi maxaad uga jawaabaysaa
jamaalow waxa weeye annaka waxaan raadinaynaa ma ahan annaka danteena waa danta galmudug waaye inay isu timaado waa mid aan ka shaqaynaynay caasimadii baan isugu keenay caasimadii iyadoo mid ah waxaan midhaynay maamulkii aan midhaynay runtii waxaana rajaynaynaa sida aan horaba kuugu sheegay midnimadaas kuwii sii ambaqaadi lahaa oo ka mira dhali lahaa isuna keeni lahaa galmudug in maanta baarlamaanka uu ku tilaabsaday inay doortaan waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala iyakana inuu toosiyo annakana na toosiyo taladeenana uu ka dhigo mid tawfiiqa taas baan ilaahay ka rajaynaynaa dowladda federaalka soomaaliyana maadaama ay wixii loogu talagalay inay haddiiba qabato oo dedejido oo ama tigaad bixin ay ku bixinayso galmudug horumarinteeda ama taladeeda isu keento oy midaydo oo aysa kala tafaraaruqin ay dib dhacday annaku waa soo dedejinay waxaana usoo dedejinaynay inay galmudug haddiiba ay midowdo taladeeda iyo yani tigaadeeda ay isu keenato ay mid noqoto yani runtii qof walbana annaguna haddii aan aragno lafteen kuwo naga fiican oo wanaagsan markii laysu yimaado oo deegaankii naga xoray og oo deegaankii yani amnigeedii naga sugi og oo naga hormari og markii aan aragno oo la tajriibeeyey sida annaka naloo tajriibeeyey markii aan aragno hadda waxaan leenahay hogaanka utogaan leenahay ee maahan annaku inaan u dhalanay oon leenahay annaka kaliyaha u dhalanay maaha waxaan diidaynaa galmudug dibidhac inuu ku yimaado waxay yani muddo sideed bilood ku dhawaad ah uunbaa gaab galay oo ay saaxadii xoogaa ka ka waxaysneen marka saaxadana waa kusoo celinaynay talada galmudug inay haddiiba ay u gudubto tayo u gudubto tawfiiq u gudubto taas weeye tilmaantaani maahane mid dibidhac keenaysa maaha waxaad ahayd guddoomiye golaha fulinta ee galmudugtii uu hogaaminayey madaxweyne axmed ducele geel xaaf waayadan isaguna wuu kasoo horjeeda waxyaabaha dhuusamareeb ka socda isagoo maxaad ka yeelaysaan ma kasoo horjeedaan isagana runtii midnimada galmudug ay caasimada ku midoodo ay timid madaxweyne xaafi iyo aniga ay horseelinay haddeerna sidii baan u horseedaynaa haddii dowladda federaalka horaha nagala baxo hawsha wasaaradda arrimaha gudaha waday ee maamul sameynta galmudug ee weli magaalada dhuusamareeb ka socota marka garabkiina laga tago ayaguna kuwa halkaa jooga ee laga yaabo maalmaha soo socda inay madaxweyne doortaan maxaad ka samayn doontaan arrinka runtii ma malaynahayo waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka soomaaliya maadaama dowladii wadanka soomaaliya ay tahay inay u tanaasusho shacabka dowlad goboleedka galmudug ay dhegaysato dhage yani orahdooda ay dhegaysato amnigooda iyo istiqraarkooda ay danayso wax kaleetana aan laga dul keenin taasna dowladda waa usii ishaari lahaa maadaama ay tahay dowladdii dadka ka dhexaysay wax dadka ka dhexeeya ah ay matalayso inay qolo kasta ku taageerto horumarkeeda iyo siday wax u qabsa lahayeen intaas kaliya weeye haddana galmudug waxbay qabsatay waxna waa qabsan doontaa marka waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkarim inay fasaasu dhicina dowladdu ay ka waantoomi doontaa rajaynayna sheekh shaakir ugu dambeyn waxaad ku celcelisay dowladda ha tanaasulsho tanaasul ha samayso adinku tanaasulka maxaa idin diiday waxaan ba halkaan kusoo gaarsiina arrinka tanaasulan kusoo gaarsiina laakiin dowladda maba aad sheegi kartid ba waxay ka tanaasulshaba annakaa u tanaasulna madaxweyne xaafi iyo anigaa u tanaasulna dowladda federaalka halkan kusoo dhaweynay annakoo maamul haysano aan midaynay oo galmudugoo kala taagan oo saddex meelood iyo dhowr meelood u kala googo-an un baan inta shir qabanay oo jabuuti lagu soo heshiiyaan calankeedii mid ka dhigin iyadoo laba calan lahayd ama dastuurkeediia mid ka dhigna laba dastuur bay lahayd astaanteediia mid ka dhigna waxa magaciibaan mid ka dhigna oo galmudug aan wada qaadana ciidankeediiaan mid ka dhigna markii aan midayno magaaladii caasimada ahayd dejinay oo bashbash baraare aanu gudbi rabnay unbaa dowladda federaalka soomaaliya waxay tiri galmudug ka fiican midaad haydaana dhishaynaa bal xoogaa ka wareega markii aan isku adkaynana waxaan dareennay in dowladdu meel kale wax ka shidayso si aan dad kale loo shidaynaan u tanaasulnay anigiiyo madaxweyneheyba markaan u tanaasulnana dadkii la shidahayo sideedda bilood agtooda dadkii waxa waaye waa iska shid ma mahane wixii saara waa bislaadiide